أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saaray bayaan xilli uu caasimadda dalkaasi maali saaran yahay go'dan adag gaalada beesha caalamka ayaa ugu goodisay kooxda ardada soomaaliya inay dhaqaalaha ka jaran doonaan haddii aysan gaarin heshiis siyaasadeeda ka hor dhammaadka mujaxileedka gurgurte howlgal qaraxa oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan maamulka islaamiga degmada kamsoome ee wilaayada jubbada hoose ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ciidamada xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano dhaca bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya tartan aqoon kororsi ah ayaa loo qabtay ardayda mu'asasada waxbarashada ee areecaya ee degmada abulfulay ee wilaayada baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiya taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka dowrnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saaray bayaan cusub xilli caasimadda dalka maali uu saaran yahay go'dan adag haddaba warbixinta warkani waxaa inoo hayaa cali aadan cabdulaahi cali yareem afhayeenka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin abuu xudeyfa al bambaari sidoo kalena ku magac dheer bina diyaara ayaa markii ugu horeysay ka hadlay weerarada ay mujaahidiintu ku qaadeen talisyada waaweyn ee maamulka riddada maali bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu soo saaray kuna baxayay luuqadda maxalliga ayuu ku shaaciyey go'doomin ballaaran oo mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ay ku soo rogeen magaalada bomaako ee caasimadda waddanka maali weeraradii dhowaan mujaahidiintu ka fuliyeen caasimadda islamarkaana kula wareegeen magaalooyin waaweyn oo dalka ah ayuu afhayeen ku sheegay inay qayb ka yihiin howlgallo milatari oo socon doona isagoo go'doominta bomaako ku tilmaamay istaraatiijiyad xididada loogu siibayo xukuumadda riddada maali abuu xudeyfa intii uu war-saxaafadeedkiisan ku guda jiray waxa uu baaq u diray dadka muslimiinta ah ee ku nool caasimadda bomaako waxa uu carabka ku adkeeyey in shacabku ay muujiyaan feejignaan dheeraad ah islamarkaana ay ka fogaadaan xarumaha cadowga si aysan ula kulmin halis amni wax yar kadib markii bayaankan uu soo baxay dowladda saliibiyadda maraykanka oo aada u walaacsan ayaa soo saartay digniin culus oo ku wajahan muwaadiniinteeda amerikaanka ee ku sugan waddankaasi maali gaar ahaan caasimadda wad gaar ahaan caasimadda bomaako safaaradda maraykanka ee waddanka maali ayaa qoraal kooban oo ay soo dhigtay barteeda xiriirka bulshada waxay ku shaacisay inay ka war heshay warbixinno ku saabsan howlgallo ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin damacsan yihiin inay ka fuliyaan gudaha caasimadda waddankaasi dhaqdhaqaaqyo gobol xaar u ah howlgalladaasi ayuu maraykan ku sheegay inay ka socdaan gudaha bomaako isagoo ugu baaqay muwaadiniintiisa ku sugan waddankaasi gaar ahaan caasimadda inay guryahooda ku nagaadaan safar kasta oo aan daruuri ahaynna ay ka fogaadaan si kastaba ha ahaatee waxaa socda dhaqdhaqaaqyo ay maleeshiyaadka riddada maali ka wadaan deegaanada qaar kuwaasoo isku diyaarinaya sidii ay u bannaan lahaayeen aaggaasi ka hor inta aanu soo garin gulufka mujaahidiinta mahadsanida cali yare gaalada beesha caalamka ayaa ugu guudisay kooxda ardada soomaaliya inay dhaqaalaha ka jaran doonaan haddii aysan gaarin heshiis siyaasadeed ka hor dhammaadka mudaxileedka gargurte tafaasiisha warkan waxaa hayaa marwaan maxmed kulan saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xeerada xaanle ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu dhex maray madaxa kooxda riddada soomaaliya murtaa xasan gurguurte iyo wakiilada gaalada beesha caalamka ee ku sugan xerada xalane ilowaraadyo ay heshay idaacadda islaamiga andalus ayaa xaqiijinayeen kulanka oo ay ku sugnaayeen dhammaan wakiilada dowladaha reer galbeedka ee maamulo kooxda riddada amro culus ugu siiyey madaxa murtadiinta xasan sheekh maxamuud wakiilada gaalada beesha caalamka ayaa kulanka oo saacado badan qaatay gurguurta ugu sheegay in haddii uusan heshiis siyaasadeed ka gaarin arrimaha doorashooyinka ka hor shan iyo tobanka meey oo ay ku eg tahay mudaxiliidkiisa ay qaadan doonaan go'aamo culus oo ka dhan ah kooxdiisa waxay wakiilada gaalada beesha caalamka xasan sheikh u goodiyeen inay ka jaran doonaan kabka miisaaniyadeed ee ay siiyaan kooxdaasi waxay sidoo kale ugu goodiyeen inay xalan ka guuri doonaan oo uu soo afjarmi doono taageerada amni ay siiyaan kooxda riddada ilwaraadyo aan helnay waxay intaas ku darayaan in kulankan oo saacadihii lasoo dhaafay kusoo gabagaboobay xerada xalane uu mutaxasan gurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya ka baxay isagoo madaxa fooririnaya mowqifka la mid ah waxay wakiilada beesha caalamka horay u siiyeen hogaamiyaasha mucaaradka oo ay kulan gaar ah la yeesheen waxaana kulankaasi qaab fogaan arag ah uga qaybgalayay madaxda maamulada ashaadala dirirka ah ee jubbaland iyo puntland dhanka kale safiirka dowladda sildhiibiyadda ingiriiska u fadhiya xerada xalane ee magaalada muqdisho charles king ayaa qoraal uu daabacay kusoo bandhigay xaaladda uu ku shaqeeyo oo uu ku sheegay inay tahay mid cabsi iyo khatar joogto ah muqdisho ayuu ku tilmaamay mid ka mid ah goobaha diblomaasiyiintu ka shaqeeyaan ee ugu khatarta badan caalamka mararka qaar ayuu sheegay in subaxdiisu ku bilaabato dhawaqa digniinta iyo guuxa diyaaradaha dagaalka oo hurdada ka toosiya si deg deg ah ayuu sheegay inuu u aado goobtiisa shaqo isagoo adeegsanaya gaadiid gaashaaman iyo qalab difaac si uu shaqadiisa u guto in soomaaliya ka shaqeeyaan diblomaasiyiinta ayuu sheegay inay tahay mid aada u adaga xaaladda adagoo amni ayuuna ku sheegay inuu ka shaqeeyo arrimahan waxay kusoo beegmayaan xilli khilaafaadka u dhexeeya murtadiinta uu gaaray meeshii ugu sarraysay lagana cabsi qabo in khilaafaadka isku bedelaan gacanka hadal dhex mara madaxda filla soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka mahadsanid marwaan howlgal qaraxa oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan mujaahidiintu waxaa ay saacadihii lasoo dhaafay qarax ku weerareen saldhigga ciidamada muslimiinta xabashada etoobiya ee deegaanka halgan oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada hiiraan maamulka islaamiga degmada kamsuume ee wilaayada jubbada hoose ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgalla ciidanka xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi sida uu ku warramayo cabdiwahaab maxamed bukhaari iyadoo qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshada ayuu maktabka xisbada ee degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxa uu howlgal qorshaysan ka sameeyey gudaha degmada iyo deegaanada ku hareeraysan howlgalkan waxyaabaha lagu soo qabtay waxaa ka mid ah walxa dhacay oo noocyo kala duwan isugu jira sida cuntooyin macmacaano cabbitaan iyo dawooyin kuwaas oo khatar ku ah caafimaadka bulshada sida cabitaanooyinka noocyadooda kala duwan buskudyada daawooyinka dhacay shaambooyinka ayuu nooc oo ku saabsanaa nolosha bini'aadamka ah meesha la isu keenay oo qaybteeda dhacday siaad og tihiin waxyaabaha dhacay waxyaabaha jidhka liiska ku ah waay dadka muslimiintana waxay u taagan yihiin nolosha bini'aadamka in la badbaado munaasabadan lagu soo bandhigayey waxyaabaha dhacay waxaa ka hadlay suldaan maxamed mataanow oo ah mid ka mid ah nuqabada wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose isagoo bogaadiyey howlgalka lagu ciribtirayo waxyaabahaasi marka waxaa aad u xusid mudan ilaahay maadintiisa ka sokow maktabka xisbada oo u taagan hal iyo haween kuna hoolan badqabka ummadda muslimka ah ee ku nool walaayaadka waxaan leennahay idinkana mahad gaar ah ayaad leedihiin bacdilaahi waad ku mahadsantihiin shaqooyinka aad ummadda u qabanaysaan waxaana leennahay dadaalkiinna iyo hoosha aad wadaan oo ummadda aad u haysaan hakadaalina horena u wada sii dardargeliya waxaa waaye waxa laidiin idmaday waxay tahay alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar sidoo kale fagaarihii lagu soo bandhigayey waxyaabihii dhacay ee ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka xisbada dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka maanta ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada kamasuuma maanta howlgal ballaaran ayay ka qabtay maktabka xisbada ee degmada kamasuuma insha allahu tacaalaa waxay mahad u sugnaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala mahaddaasi bilaaw iyo dhammaad aysan lahayn intaasi kadib waxaa mahad ay u sugnaatay maktabka xisbada ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada kamsuma jasaakum allahu waljazaa waa soo dhowaynaynaa waxyaalaha ay qabteen waynuu muuqdaan indhahaynana ku arki haynaan haddaannu nahay odayaashii dhaqanka degmada kamsuma ugu dambaynna dhammaan alaabihii lagu soo qabtay howlgalkii ay sameeyeen ciidanka xisbada ee degmada kamsuuma ayaa goob fagaara ah lagu gubay si looga hortago in mar kale ay dib ugu soo laabtaan bulshada waana qayb ka mid ah qorshayaasha ballaaran ee lagu xakameynayo wax kasta oo dhibaato ku keeni kara bulshada iyo deegaanka mahadsanid bukhaari guddiga gurmadka amaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano dhaca bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya aynu ku hormarno saadaq muumin iyo weliba deegaanada waqooyiga soomaaliya gurmadkan oo ah mid lacag ah waxa uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiiyey boqolaal qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeenna oo ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka sanaag ee waqooyiga dalka soomaaliya deegaanada gurmadka la gaarsiiyey ayaa ah deegaano hoostega degmada ceerigaabo iyo degmada laasqoray ee gobolka sanaag waxaana qof walba la gaarsiiyey gurmad lacag ah oo gaaraya konton dollar qaar ka mid ah qoysaska gurmadka lacagta ah la gaarsiiyey ee ku dhaqan gobolka sanaag oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa xusay in gurmadkan uu ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabeen cabdullaahi cabdillaxanigiisa qur-aankeeda bajaankeeda ceergalabo ka tirsan waxaana ku siiyey konton doolar marka dee alxamdulilah waa iska dadkaa dee waayeelka iyo iyo odayaal iyo isku qaybsanayn marka alxamdulilah waa lacagtaas waa ku muhiimsan lacag kale siiye waa konton doolar baahida geeraahda baahida iyo karada waa dee waa dee waa waa ku muhiimsanaynaa weli wax ma weli wax ma siisan haddaanu diraraynaa abaar baana heshay dhulka adeer baa ka jirta faarax shaax jaamac faarax xaggee joogtaa waxaan joogaa gobol sanaag maanta dowlada halka joogtaa lacag bayna siisay konton konton doolar wanaagsan baanu u kulannay ma garan baahidu way jirtaa abaaraa dhulka ka jira beelga xuriga jira waayada taroobadiin dadka abaaraa ku jira ilaahay baa saari kara mujaahidiinta lacagtan ku siisay maxaa ugu duceynaysaa khayr bay helayaan dee wixii bixsada sadaqada gaalada iyo murtadiinta maxaa ku habaaraysaa gaalka allah jibiyaanu leenahay axmed maxamed maxamuud bal waxaan joogaa meel waan gartay maanta maxaa lagu siiyey maanta konka baahida waxbaanu siisanayna maxamed xasan axmed
xaggee joogtaa meel meel la yidhaahdo laasqore ka tirsan degmada laasqore maanta maxaa lagu siiyey konton lacada degmo waxaan u direyna maxamed xasan maxamed mubaseelano maashaada laasqore ka tirsan maashaada laasqore degmada laasqore maanta maxaa lagu siiyey konton lacag uma baahna lacagta uma baahnayn marka waa waa waa kubaasaya waadada ilaa waxa qabana in haysibiyo xaashi cabdullaahi cali xaggee joogtaa wardooraan qolqol guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada dadaalada gurmadka ballaaran lagu gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka soomaaliya sidoo kale warbixin ku saabsan guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gurmad gaarsiiyey dad tabaalaysan oo ku dhaqan wilaayada galguduud waxaa warbixintan ka diyaariyey mar kale marwaan maxmed guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada howlaha raashin qaybinta ah ee uu ka qabanayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda inka badan siddeetan qoys ayuu guddiga abaaraha raashin qaybin ugu sameeyey degmada galcad ee wilaayada galgaduuda bulshada iyo abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmadaasi iyo tuulooyinka hoostaga ayaa u mahadceliyey guddiga abaaraha ee xarakada maadaama ay la soo gaareen gurmadkii ay u baahnaayeen waa kan mid ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha oo ka warbixinaya gurmadka ay gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan magaalada galcad iyo dadka ka faa'iidaystay alxamdulilaah uma alxamdulilah ilaahay baa mahad u sugnaatay maanta waxaa ilaahay noo suuro geliyey in aan raashin ka qaybinno degmada galcad si guud iyadoo lagaga qaybinayay gobolka galgaduud anigoo u qaabishan guddiga abaaraha gobolka waxaan halkan muxuu ahata u sheegahayaa dadweynaha degmada galcad waxaa la idinku wareejiyey raashinka aad arkaysaan oo meesha yaalla raashinkaas wuxuu ka koobanya bariis sonkor saliid bur ayuu ka koobanya tiro guud waa siddeetan iyo siddeed qoys waay insha allahu tacaala horena waa looga qaybiyey gobolka iyadoo biyo dhaamin iyo raashin qaybin intaba ah haddana insha allahu tacaala xaragadu dadaal bay ku jirtaa iyadoo dhinacna jihaadka ka wada dhinaca kaleetana samafalka muslimiinta tabaalaysan gacan siinaysa qaar ka mid ah bulshada ka faa'iidaystay raashin qaybintan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalusa ayaa cabaray dareenkooda kana warramay noocyada raashinka ay qaateen iyagoo u duceeyey mujaahidiinta waalaykum salaam xuseen maxamed cali degmada galcad waxaa ka jira badar oo walaayadu dhiibayso muslimiinta la siiha waxaa lay siiyey saddex haaf iyo lama saddexda mujaahidiinta khayr allah siiyo waalaykum salaam cabdinaasir maxamed cali deegaankaygu waa degmada galcad raashin baa laysiiyey aniga waxaa laysiiyey saddex adiga shay oo raashinaan ka kooban iyo saliid mujaahidiinta kor loo dhigan leeyahay gaalada allah jebiyo calaykum salaam fahmo waxaan joogaa galcad xal dhiibow haaya macaawino waxaa laysiiye saddex haaf iyo laba saddexlo waa mahadsan yihiin walaayadu in ilaahay guuleeyo gaaladana ilaahay jabsho calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joognaa degmada galcadeed waxaana loo qaybiyey raashin oo ka kooban sokor bariis bur saliid walaayada islaamiga khayr allah siiyo cabdi maxamed xasan degmada galcad waxaa nagala siiyey haaf bariis haaf bura haaf sokor eh laba saddex loo saliida walaayada kor laaga dhigan leenaha si la mid ah ayuu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qaabilsan wilaayada galgaduud raashin qaybin uga sameeyey deegaanada hoostaga degmada ceeldheer waxaana raashin qaybintaasi ka faa'iidaystay ilaa konton qoys oo ay abaaruhu saameeyeen iyadoo sidoo kale guddiga uu u sameeyey biyodhaamin ballaaran waxaana weli wilaayada ka soconaya howlaha guddiga uu qabanayo bulshada ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka tartan aqoon kororsi ayaa loo qabtay ardayda mu'asasada waxbarashada ricaaya ee degmada bulfly ee wilaayada baay bashiir muxidiina waa imanaya warbixinta warkan hayaha
tartan cilmiyeed ama tartan aqooneed waa tartan ay ardayda ama kooxo ay ku tartamaan aqoon iyo cilmi su'aalo kala duwanna la isku weydiiyo waxaa lagu qiimeeyaa heerka aqoonta iyo fahamka guud ee maadooyinka ay ku bartaan ardayda goobta waxbarasho iyo qiimeyn dhinaca geesinimada ardayga ah tartannada noocan ee xagga cilmiga waxaa kor loogu qaadaa aqoonta ardayda wuxuuna leeyahay faa'iidooyin badan sida wuxuu ku dhiirigeliyaa ardayda inay wax bartaan wuxuu kordhiyaa fikirka ardayga si uu u raadiyo macluumaad dheeri ah wuxuu horumariyaa xirfadaha maskaxda iyo xusuusta iyo falanqaynta wuxuu abuuraa iskaashi iyo wada shaqayn dhinaca ardayda ah sidoo kale tartamada qaar waxay noqdaan madal lagu mideeyo bulshada iyo ardayda waxbarashada waa furaha horumarka halka tartan cilmiyeedku uu yahay hab lagu kobciyo aqoonta iyo kartida ardayda marka labadan la isku daro waxaa la helaa jiil aqoon leh tartan u diyaarsan islamarkaana ka qayb qaata horumarinta bulshada buulafulay xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa dhowaan lagu qabtay tartan xiiso iyo xamaasad badan oo si gaara loogu qabtay gabdhaha ardayda ee wax ka barta mu'asasada waxbarasho ee arricaaya taasoo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee baay tartankan oo ah mid waxbarasho waxaa si wadajir ooga qayb galay dhammaan ardayda dhigata mu'asasada arricaaya ee ka furan buulafulay kuwaas oo ay kala matalayeen saddexda mustawe ee mu'asasada ee kale ah mustawaha sare midka dhexe iyo midka hoose ee bilowga ah tartanka ayaa lagu daafuray ardayda dhigata mustawaha sare ee arricaaya waxaana loo kala saaray majmuucaadka zaynab bintu jaxsh iyo majmuucada safiya bintu cabdilmudalib qaabkan ayuuna ku bilowday tartanka su-aalihii kuwaad magaca oo majmuucada zaynab bintu jaxshin radia allaahu canha nasiibkan halli maa wajhu ljamci bayna aayati id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya وبين آيات أخرى تدل على خلاف ذلك سؤال اسم مجموعة زينب بني فهمنا المرة إن شاء الله تعالى جوابناها كنا قدرنا في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل بدر
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ani waa magacayga zaynab maxamed cabdallah kana socoto majmuucada zaynab bintu jaxshe la tartamayso majmuucada safiya binta cabdilmudalib su-aashana na weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayo talaatatu awjihin alawal laa yadullu calaa tacyiini lwaqt walaa yadullu calaa kownihi qadmada athaani ay muniimuka waraaficuka ilaya athaalis ay qaabiduka minhum ilaya haya majmuucatu zaynab su-aasha la weydiiyey ardayda ka socotay jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah sidaas darteed waxay ku guulaysteen laba dibcood hambaliyo baaraka allah fiikum
ما شاء الله سؤال مجموعات كسكترت ما هي لمدة مجموعة زينب صفية إهرو سؤال نصيب كان هل لما إسلاماتي هذا اللي كساب سميوها ما وجه الجمع بين آية اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وبين آية فاتقوا الله ما استطعتم
مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر قسم النساء قد حوى غيم العطاء المنتظر دور النساء ملهم في صنعة الجيل بدر في صنعة الجيل بدر
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anuu magacayga la yidhaha safiya shaabdiraxmaan ka tartamaya majmuucada safiya bintu cabdimutalib la tartamaya majmuucada zaynab bintu jaxsh su-aashaad ii weydiiyey jawaabteeda haddaa isku dayo biamrayni فاتقوا الله ما استطعتم ناسقة بقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته اثنان إنها مبنية للمقصود بها su-aasha ay bixisay ardayada ka socotay majmuucatu safiya bint cabdilmutalib waa jawaab saxa sidaas darteed waxay ku guulaysteen laba dibcood hambalyo ayaan leenahay
tartan xiise badan oo dhex maray labadaasi majmuuca kadib waxaa qaybta labaad ee tartanka uu dhex maray gabdhaha dhigta mustawaha dhexe ee arricaaya waxaana majmuucaadka ay kala wateen magacyada umusulaym iyo majmuucada umu camaara qaybta saddexaad ahaana midka u dambeeya ee tartanka agaasinkiisa uu lahaa maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay waxa uu dhex maray gabdhaha wax ka barta mustawaha hoose ee arricaaya ee degmada buulafulay waxaana majmuucaadka ay kala siteen magacyada umuna caaisha bintu abibakar iyo khadiija bintu khuwayled في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآي والعبر هنا النعيم وليس النفس نتبعها هوى فتهوي بنا في كل منحدر واركض لجنة عدن تلك لذتها تبقى ثوابا لمن tani waa xaflad xiisaheeda wadata oo lagu soo afmeerayey tartankii gabdhaha arricaaya kana dhacday isla gudaha mu'asasada waxaana ka soo qaybgalkeedu ay ahayd mid ay soo xaadireen mas-uuliyiin heerar kala duwan leh oo ka socday wilaayada culimo waalidiin iyo martisharaf kala duwan furfurashada xafladda kadib waxaa si toosa loo gudagalay gunaanudka tartankii xiisaha badnaa ee dhex maray saddexda mustawe ee arricaaya ee kale ahaa mustawaha sare midka dhexe iyo mustawaha hoose aan markana idin maqashiino sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga kana qaybgalay xafladda isagoo taabtay ahmiyadda barashada culumta sharciga iyo in ay ammaan gaara tahay in intan oo dumar ah ay wax ku baranayaan mu'asasada arricaaya
meesha hadda aan joogno mu'asasada machad ricaaya ee dadka mas-uuliyiinteeda mucalimiinteeda ardaydeeda waalidiinta ilmahooda wax ku barto dhammaan waan u mahad celinahayaa waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran allah in barakeeyo sacyigiini dadaalkiinan allah barakeeyo cilmiga mu'asasada loo sameeyey ee ardayda loo dhigo oo maalin iyo habeen lagu dadaalo cilmigaasina ilaahay subxaanahu watacaala ha noo fududeeyo gunaanudkii waxaa halkaas looga dhawaaqay majmuucaadkii guulaystay iyadoona howlka ay haraysay farxad waxaana goobta lagu guddoonsiiyey abaalmarina lacageed inta la kadhiyey tartan oo arday oo walbaradeen ayaa ka tartameen ardayda oo tartantii saddex fasalu mayna ka kooban yihiin saddex lix majmuuc qismul caali tiradii ma haytay soddon ilamo gabadhood oo daalala soddon ilamadaas la majmuuc ee koobnaayeen majmuucatu zaynab bintu jaxsh iyo majmuucatu safiya ee koobnaayeen markan tartameen su-aalaha la jooga marna ayaa la weydiiyay si sax ah yaa ka jawaabeen waxa saxi ee gududii lajinadii la hel saaray ee baha saxdi ma sheeneen lamadaas majmuuc ee jinjin labaatan iyo afar su-aal ayaa la su-aali ilaahay subxaanahu watacaala waafaji kulluka jawaabeen marka ma weeree majmuucatu zaynab bintu jaxsh mayna ka guulaysadeen majmuucadaas sideed boqol oo shilin soomaali ah amiiradii koytoy insha allah majmuucad lamaad oo qismil caali le ah majmuucatu safiya ayaan may ka guulaystay sideed boqol jinjin walba mugafna ilaahay subxaana watacaala waafaji cilmishu ilaahay barkaay almajmuuc thaaniya majmuucadii lamaad oo qismu thaani lmutawasit qismiga lamaad oo marna mutawasitka ah may ka koobnaayeen lama majmuuc tiradii oona tumiliyahayan majmuuca umu amaara iyo majmuucatu umu sulaym Eh, majmuucatu umu amaara mudiiriddan were tumiliya ka koobanaayeen majmuucatu umu amaara hakatoy eh, mudiirid afar bogola ka guulaysatay shilin soomaaliya Eh, majmuucatu umu sulaym kadalika in iskasi jinjiganka koyti ayaan may guulaystay afar boqol kun shilin soomaaliya isku mid marka inshaaana koyto insha allah mayn gudubaane majmuucatu qism alawal oo tiriya ka koobanayd tumishan gabdhood in may koobnaayeen majmuucatu khadiijata bintu khaweelid iyo majmuucatu caaisha radi allahu canha majmuucatu khadiija mas-uuliyaddan weere insha allah in may guulaystay saddex boqol saddex boqol kun shilin soomaaliya majmuucatu khadiija qofkii mas-uulka ahaa en koytoy oo majmuucatu caaisha iyeen he koyto hakatoy insha allah in may guulaystay saddex boqol mas-uuliyadda caaisha heebatoy wasinka bishaaree in dadka tartameen oo dhan oo majmuuyaaka jinjin sheeneen dhammaada majmuuka damboyd awal ah isku sin kakooyan insha allah su-aalka ili su-aali ee majmuucata mutawasidka saas kadaalika ee caaliga walgafi malahayn ilaahay cilmiga siin barakay ilaahay meekatoo wanaagka dadka cilmiga ka camal falay in ilaahay siinka dara sami waaye cilmi bilaa camal ah geed oo bilaa thamar ah geed oo marne walbaan biyaane walka dheefta on lahayn oo kalgu marka alcilmu walcamal iskiriñin kii baradii may ka dhib badan yaa kiin baran ka un baran jaahil way wasalbi mishal og laakiin baradii in ka camal falan baahanye tartan cilmiyeedku waa fursad weyn oo lagu kobcin karo aqoonta iyo kartida ardayda waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa horumarinta bulshada aqoonta ku dhisan waxaana intaas ku soo dhammaaday tartankii arricaaya ee buulafulay tani waxay fursad u tahay gabdhaha arricaaya oo u jilba xirnaa tartankan waxayna jaanibka kala dhiirigelin u tahay kuwa kale aan weli soo haleelin waxbarashada sharcigaah ee mu'asasadan iyo sidoo kale goobaha waxbarasho ee ka furan wilaad islaamigah ee baay
هنا النعيم وليس النفس نتبعها walaalaha muslimiinta ah ee wadan igala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu